warkii oo fidsan bishan disembar maanta waa toddobiyo labaatan sanadkuna waa laba kun shan iyo toban warka waxaa stuudiyahan wadajir radio magaaladan atlanta si toosa idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi kulan looga hadlayo ammaanka magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay ku yeesheen magaaladaasi duqa magaalada muqdisho iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi kulan looga hadlaya ammaanka magaalada muqdisho iyo horumarka magaalada ayaa maanta waxaa yeeshay duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale iyo weliba guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir kulanka markii uu soo dhammaaday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane waxa uuna yidhi maanta waxay ahayd maalin ka duwan maalmihii shirarka caadiga ah ee gobolka banaadir la geli jiray maanta shirka waxaa ka soo qayb galay dhammaan ku-xigeennada degmooyinka gobolka banaadir oo duqa magaalada asteeyey bil walba dhammaadkeeda inay dhammaantood yimaadaan waxaa ka soo qayb galay toddobiyo tobanka guddoomiye degmo ee gobolka banaadir ku-xigeennada duqa iyo taliyayaasha ciidamada gobolka ayaa guud ahaan shirka maantay fadhiyey ujeedkuna wuxuu ahaa in bal bishii la soo dhaafay iyo in la iswaraysto waxyaabihii iyo caqabaadkii haddiiba ay jireen gobolkan ka jiray sidoo kale sanad cusub baa la gelaya oo rabaa in ayadana barshahowleedyo iyo shaqooyin la isxasuusiyo sanadkii lasoo dhaafayna wixii qabsoomay wax layska yidhaahdo alxamdulilah xaaladda ammaanka ee magaalada muqdisho waa aaday u fiican tahay warbixinada iyo riboodka heedaha ammaanka gobolka ay soo gudbinayaan xaaladda nadaafadda magaalada waa aragtay inaan halbac lagu arkin oo aysan halqashin lahayn oo qof walba xamar uu og yahay shaqooyinka dowladda hoose ka qabatay qadiyadda nadaafadda oo shaqooyinka dowladda hoose looga baahan yahay ah oo xagga nalaynta iyo nabadgelyada iyo nadaafadda oo dowladda hoose u xil saaran tahayna meel fiican ayay hadda maraysaa oo isku xirnaansho ah gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sidoo kale wuxuu xilka qaadis ku sameeyey gudoomiyaasha degmooyinka shangaani iyo weliba kaxda iyadoo sidoo kale la magacaabay gudoomiyaasha cusub ee labadaasi degmo qadiyadda ah degmooyinka isbeddelka ah waa ogtiin guddoomiyihii degmada shangaani ee axmed xasan yalaxow in laga beddelay oo loo magacaabay siciid cabdulqaadir siciid oo hore uga ahaa jiray degmada guddoomiya uga ahaa jiray shaqooyinkaas wasaaradda ayaa ka mas-uula ayada ayaa shaacisa ayada ayaa soo jeedinta duqa magaalada kadib magacaabista wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa ayaa iskale wixii isbedelaya yimaada qof walba isbedelka waa inuu soo dhoweeyo waxaana rajaynaynaa in sidaasoo kale degmada kaxda iyadana waata laga bedelay gudoomiyihii degmada laga bedelay oo gudoomiye kale iyana loo sameeyey taas waa isbedel maamul oo shaqada lagu hagaajinayo keliya ma aha in qof lagu dan leeyahay waa isbedelkana dee waa qasab waayo dowladnimada ayuu qayb ka yahay cid xilkan la dhalata ma jirto cid maalin baa loo dhiibaya maalina waa laga qaadaya gudoomiyaha waa la bedeli karaa waxaa la keeni karaa gudoomiye kale marka shaqooyinkaasna waa shaqooyin socda dagaal khasaare geysta u dhexeeyey al-shabaab iyo weliba ciidanka dowladda federaalk soomaaliyana wuxuu ka dhacay degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose haddaba si aan wax badan uga ogaana dagaalkan waxaan wax ka weydiinay afhayeenka maamul gobolka shabeellaha hoose maxamed xuseen shiino
waa mahadsan tahay ninkii madiidka ahaa ayaa isku day sameeyey oo ay kusoo qaadeen degmada qoryooley weerar macasiima ay soo qaadeen kabalde adiga kun iyo tobankii afartan daqiiqo dagaal xoogana dhacay waa ku fashilmeen sida ay wax u rabeen waa ay noqon weydi waxaa iska difaacay oo shafkoodigii ciidamadii geesiinka ahaa ugu horeeyeen ciidanka misar iyo kuwa milatariga looma kala harin waana la kala fidiyey ay kala carareen waata waxay noo sheegtay inay al-shabaab soo weerareen qoryooley bartilmaameedka halkuu ahaa marka degmada qoryooley ay isku dayeen in ay qabsadaan oo ay weerar ku qaadaan laakiin ma aysan xisaabtamin oo kuma xisaabtamin maxaa idinka horeeya waxaan rabaa marka inaan shacbiga soomaaliyeed la xaqiijiyo in la kala eriyo oo maanta galab qoraxda ay kii ku dhacay ay weli meel isku sheegi laayihiin ciidamada nabad sugidaysa gobolka qaranka ciidanka nisaa difaaci shacabka iyo ciidanka nabkeriya waa ku amaanihii ilaa haddana waa maqrib cawo waaye ma kuu sheegi karno wixii khasaare ah oo labada dhinac dhex maray dib ayaan kasoo sheegi doonaa haddii ala yidhahdo xaaladda degmada qoryooley ayaa haatan waxaa la sheegayaa in ay tahay mid degan maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena maxamed kaafi sidoo kale ayaa warbixin waxa uu ka soo diray isla magaalada muqdisho taasi oo uu ku sheegayo in diyaargarow adag haatan degmada jowhar ee caasimada gobolka shabeellada dhexe ay ugu jirto martigelinta maamul loo sameeyo gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe sidoo kale ayaa waxa uu ku waramayaa waryaheena in dowladda soomaaliya ay dib u howlgelinayso machadka tamarta iyo biyaha waa kan mar kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carti ayaa maanta magaalada muqdisho xarigga kaga jaray macadka tamarta iyo biyaha oo dib loo howlgeliyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ka hadlay munaasabadda xarigjarka ayaa waxa uu sheegay arintani inay tahay mid weyn waxaana arintani kasoo shaqeeyay wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowladda federaalk soomaaliya
furitaankan uu runtii daliil u yahay sida wanaagsan ee wasaaraddu ay u shaqaynayso muddadii koobnaydna wasiirku ay u suurto gashay inuu fikradan intu la yimaado ka midaqaliyo aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanan ugu hambalyaynaynaa idinkana dhammaantiin yani shaqaalaha wasaaradda biyaha wasaaradda tamarta iyo biyaha waxaad ku ammaanantihiin inaad hawsha aada idinka laftiina ka qayb qaadateen ood ku caawiseen inuu wasiirku uu la iman karayo haddaydaan idinku caawin sidaa keliya waxuma qabteen marka dhammaantiin waan igu wada mahadnaqayna marka xigta waa run ilaa koob iyo sagaashankii wax badan oo gacanta dowladda ku jirta adeegyo badan oo gacanta dowladda ku jiray ayaa maanta gacanta privateka ku jira ama yani dhaqa dhaqaalaheenu maanta wuxuu noqday dhaqaale ay hogaamiyaan dhaqaalaha sida gaabkaa loo leeyahay dhanka kale magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa diyaargarowga ku aadan shirka maamul u sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo lagu wado inuu magaaladaasi ka furmo magaalada jowhar ayaa sidoo kale waxaa la qorsheynayaa in lagu soo dhoweeyo mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba wafuudda ka imaaneysa degmooyinka gobolka hiiraan iyo weliba degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ee ka qaybgalaya shirka maamul sameynta labada gobol ee hiiraan iyo weliba shabeellaha dhexe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ilaamiyey in jowhar uu ka dhaco shirka maamul sameynta labadaasi gobol iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu ilaamiyey in magaalada buulaburda ay noqoto xarunta maamulkaas gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi wararka ka imaanaya degmada afguuye ayaa waxa ay ku waramayaan in howlgal ciidamada booliiska degmadaasi ay sameeyeen lagu soo qabtay rag horey degmada dil uga geystay si gaarana loo tilmaamay nin ka mid ah inuu ka mid ahaa kuwii dilay guddoomiyihii hore ee degmada afguuye waa kan sabriye warbixintiisa taliyaha ciidamada booliiska degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maxamed amiin ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada boolisku ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada afgooye waxaana uu taliyuhu tilmaamay in howlgalladaasi ay ciidamadu ugu raad joogeen raggii ka dambeeyey dilalkii qorshaysnaa ee dhowaanahan ka dhacayay degmada afgooye waxaana uu sheegay taliyaha in gacanta lagu soo dhigay raggaasi uuna xusay in raggaasi boolisku uu soo qabtay ay ku jiraan raggii ka dambeeyey dilkii loo geystay allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee degmada afgooye cabdulaahi maxamed iidey ayna iminka raggaasi ku jiraan gacanta booliska siduu hadalka u dhigay aan ka xusi karnaa ciidanka booliiska jooga degmada afgooye ciidanka booliis waxaa jooga birmed daraawiish saldhig gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye waxaa ugu muhiimsan annaga waxaa degmadan ka dhahay falal badan falalka badan qaar badan waa soo qabanay qaar badan waa lagu raadjoogay waxaa ka mid a waxaan soo qabanay ninkii hore guddoomiyihii degmada cabdulaahi axmed iidey ninkii dilay waxaan ku soo dhignay gacanta oo ka dabataga aan ka soo qabanay taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay in ay ciidamada gacanta ku soo dhigeen rag burcad ah oo dhibaateeya bulshada oo howlgalladaasi lagu soo qaqabtay waxaan kaloo aan soo qabanay oo niman burcad ah oo inay muslim ay dhaan ay rabaan ayagoo fal ay geysinaan soo qabanay Waxa ka hortaga waxaan u geynay maxkamadda inaan inta ay fulki ay fulinaan noo sheegay shacabkaa noo sheegay waana ku da waana ka horbanay waana ka soo qabanay hadalkan ka soo baxay taliyaha ciidamada booliska degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli dhowaan maamulka degmada afgooye ay ballanqaadeen inay gacanta kusoo dhigi doonaan ragga falalka amni darada ah ka wada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose axmed abuukar sabriye shabeellaha hoose aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed abuukar sabriye warbixintaas ka soo diray gobolka shabeellada hoose waryaheena magaalada baydhabo cali ilyaas ayaa waxa uu waraysi maanta la yeeshay xildhibaan maxamed xuseen afaraale waraysigaasi oo ku saabsanaa waxaa haatan ka soo kororay gobolka bakool ayadoo degmo ka midana ay sheegteen kooxo duulaan ah in ay degmadaasi haatan ka dhigteen maamul federaal ah ayadoo sidoo kalena sameeyey madaxweyne kaasi oo horey u ahaa wasiir ka mida maamulka shariif xasan ee magaalada baydhabo haatanna sida uu ku waramayo u xuubsiibtay in uu madaxweyne ka noqdo maamul uu ku sheegay bakool sare haddaba xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaasi si gaara ayaa waxaa ka mid a xildhibaan afaraale waryaheena iyo xildhibaan afaraale
sahda saxaafadda ee dhammaan ummadda soomaalida ee dhegeysanaysa oo salaamaya salaan ka bacdi sababee dalkan waxaa laga rabaa dagaalkii sokeeye oo sagaashan iyo kowgii in lagu soo celiyo meeshaas wax bakool sare la yidhaha wax bakool hoose la yidhaha kama jiraan waa shan degmo bakool wax kala go-ana ma aha wax kala tagana ma aha dadkan qabiil ahaan isu soo bahaystay oo raba dagaaladii ay ka horiyeen galmudug mudug ay ka horiyeen inay haddana bakool usoo raraan rabaan waxaan ahayno meesha ka taagan ma laha iyo dhacitaanka ay dhaceen oo ah jubbooyinka ayay rabaa inay ku qariyaan waxaana maalgelinaya labada maamulo hadda aan sheegaya maalgelinayso waa dad lasoo shiraystay lasoo diray marka insha allah meeshaasi wax haba yidhaaha haba yaraatee maamul ka samaysanayo ma jirto xiso iyo sharci mida uga samaysoo karana ma jirto degmada elberda waay waxa la sheegaya hadda saddex degmo laga dhigaayo degmada elberdana dadka degan waxay ka yihiin boqolkii hal bay ka yihiin boqolkii hal bay ka yihiin sababta waxaa waaye dadkaas filinka shanaad ayay degan yihiin meena ma degano muxuuaha soomaaliya ma degano marka waxaa nasiib darro ah caalamka iyo dawladdii soomaaliyeed in dadka fidnada lagu abuuraayo ay fiirinayaan beri markay wax dhacdana oo meeshaas wax ka qarxaana waa raba in lagu ordo kharash badan lagu bixiyo maxaa infast badan lagu bixiyo cudurna sidiisana kahortegidda iyo daaweynta kahortegidda ku fiican yahay maamulladan baktiga ah oo lo soomaaliya iskugu daro loo sameeyey dadka hordoodayo oo laleeyahay waxaa waaye maamulo laleeyahay rabaana inay ummadda soomaaliya isku baabi'iyaan ani waxaan soo jeedinaha in laga qabto caalamkaan u jeedinayaa dawladda soomaaliya u jeedinayaa meeshaas wax maamul ah oo ka dhismi karo mase ka jira ma jiraan maamulka waa hal mid gobolka bokool maamul buu leeyahay gudoomiyaal buu leeyahay waxa kale oo meeshaas ka dhismi karo ma jiraan haba yaraat waata xildhibaane dadka ceelberde ku shiray ee maamulkani ku dhawaaqay waxay leeyihiin e waxaan weyne xuquuqdii aan ku lahayn maamulka furgalbeed taas ayaa keentay in maamulkan aan ku dhawaaqno marka soo laguma garaabi karo arintaas ay sheegayaan waay maxaa isweydiin u baahan dadka meesha ku shiraya ma soomaaliya masoo etoobiyaan waay horta arrintaasaa isweydiin u baahan nin etoobiyaan ah oo kilinka shanaad ka tirsan musawaqa etoobiyaana wato inuu soomaaliya wax la dhisanayo soomaaliyan carqaladayna baan qasa inuu yidhaaho dawladda federaalka inay ka ogolaato caalamka inay ka ogolaato aad iyo aad aan waxuma aniga dadka meesha ku shiray waa dad insoobixiliba laga keenay waayo laakiin waxaa jira xubno ka tirsan ee baarlamaanka soomaaliya sida adigoo kale oo maamulkani taageersan oo weliba ceelberde ku sugan adiga waxaan u arkaa dad colaad murinayo ummadda inta dariska ahayd inay isku diraan ugu talagalay waayo waxa ay muriyeen insha allah way way arki doonaan haddii laa yidhaahdo e xildhibaanadaasi waxay ku doodayaan inay dhisi karaan ama sharciga u ogolaanayo maamul e madax bannaan oo dowladda soomaaliya hoostaga arrintaas sharci ahaansheeda ka waran dastuurka bakool keliya goluhistaaga uma ogolaanayo laba gobol iyo wixii ka badan waayo maa degmo ma aha hal degmo waa meeshaas hal degmo oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ayaga aysan lahayn waayo marka dastuurka meel uu ka waafaqsan yahay haweenaas ma jirto e gobollada baayo bakool waxaa ka jira maamulka koonfur ayadoo aynu soo gaarno xilligaan isku macsalaamayn jirnay barnaamijkeena inoo soo bilowday saddexda galabnimo inta dib dambe u kulmi doono waa bahda wada jiroo isku duuban oo idin leh sidaas iyo ammaano allah buur galbeed Eh, ma isleedaha marka arintan ceelberde hadda ka socota waxay caqabad ku noqon kartaa maamulka fadhigiisa uu yahay magaalada baydhabo maba yaraateen wax uu xarqad ku noqonayo ma jirto dagaal sokoy baa meeshaas ka dhici karo gaadis kaleeto ka dhacana ee kolley markuu dagaalka dhacaa waxa runtaa la gaari doonaa sideedana dib markuu dhacaa waxa runtaa la ogaan doonaa sidii kii galmudug oo kale markay dha- dagaalku dhacay intii ka horeysa la hor waxay ka jooga ka jooga waa la diidanaa markii intaas wiil ku dhimatayna runtaa la tagay marka ninkii shalay garfoon ku yimid dib u cararay haddana kuwaasaas dibkiina gudaha dibkiina maraa insha allah xildhibaan afaraale ee xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka tirsan tahay dalkiina adinka ayaa dowlad u ah xal kale oo muuqda ma jira miya hadda waxaa waaye dowladda federaalka iyo ururgabeed kiidad inay arrintaas dadka kadimaayaasha ummadda ka qabtaan ayna ka joojiyaan waxa beenta meesha lagu- ummadda la iskugu dalrabanaya ka qabtaan way halka kaas ugu jira haddii ka kaba waayana halkaas waa imaan doona